بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد كنت لي سنة كدب إذا كعرك وحوك سبيهي حالة أن ليه كرنه وحالة كالجورة وأه xaalad uu ciidanka ka soo kabanayo dhibaatadii ku dhacday shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay uu kaga soo kabanayo ayuu ku jiraa wuxuuna la qabaa dhibaatada ciidamada kale oo qalabka sidoo dhan xooga dalka ciidamadiisa qaybihiisa kala duwan ciidanka burburkii qarankan gaaray waddanka gaaray dhibaatada ugu weyn waxaan aaminsannahay inay ciidanka cirka gaartay dhibaatada ugu weyn waxaan aaminsannahay inay ciidanka cirka gaartay maxaa yeelay wax alla wuxuu qabay oo saldhigyadiisii xaruntiisii markii qalabka laga soo tago xataa xafiisyadiisi iyo guryihiisi iyo hantidiisi o dhan baa baaba'day sidaa daraaddeedna wuxuu ku sugan yahay xaalad hadda aan dhihi karno waa xaalad aas-aasi ah
okay taliya maadaama asaas uu joogo ciidanka cirka soomaaliyeed sidee macnaha marka hadda aada sanadooyinka ugu dambeeyey sanaguridii konton iyo afraad konton iyo shanaad konton iyo lixaad iyo konton iyo toddobaad oo maanta la joogo oo bishaan ay tahay shan iyo toban waad soo wadeen marka bal aas-aaskiisii iyo sida usoo kabashada ciidanka sidee hadda ay macnaha aad aada hawshaas u wajahday
intaanan horta howladahaas gelin waxaan doonayaa marka u horeysa anoo ku hadlaya magaca ciidanka cirka saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda meel kastay joogaan inaan horta marka hore u tacsiyadeeyo dadkii u geeriyooda ciidankan ayagoo waajibaadkooda qaran gudanaya ama ayagoo si kaleba u geeriyooday oo ay u dambeeyeen saddexdii sargaal labadii sargaal iyo saraakiil xigeenkii u dambeeyo hadda bishii hore laga geeriyooday iyo dhammaan intii ka tirsaneed ciidankan cirka oo ay ugu horeeyaan aas-aasayaasha ciidanka taliyayaasha ciidanka oo ahaa taliyihii u horreeye iyo aabbihii ciidankan cirka ee aan dhisay runtii in la xasuusto u baahan sareeye guud tacliimataan xaashi iyo yuusuf xasan ibraahim safiirka hadda china noo jooga iyo raggii ka dambeeyaba intaa markaan idhahdo haddana waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ciidanka cirka saraakiisha saraakiil xigeenka alifleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda meel kastay adduunka joogaan inaan ugu hambalyeeyo sanad guurada konton iyo toddobaad ee ka soo wareegatay maalintii ciidankan la asaasa waxaan leeyahay meel kastood joogtaan ku noolaada guul sharaf iyo cisi ku noolaada waxaan idinkuguna hambalyaynayaa sanad guuradan tan teeda kalena allaha lagu gaadhsiiyo bashbashi barwaaqo markaan usoo noqdo su-aashaadi markaan su-aashaadi usoo noqdo ciidanka burburkii kadib laga soo bilaabo labadi kun iyo saddex iyo tobankii wuxuu ku jiraa marxalad soo kabasho ah soo kabasho dhibkii gaaray ayuu ka soo kabanayaa siduu uga soo kabanayaa xaruntaan aan joogno hadda aan joogno oo ah xaruntii ciidanka cirka horeyna u ahaan jirtay xaruntii wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka oo dhanba dhibkii gaaray ka soo kabanaysaa waxay uga soo kabanaysaa xagga dhismahay uga soo kabanaysaa xagga qalabayntaay uga soo kabanaysaa xagga ciidanka tiradiisa iyo tayadiisa ay uga soo kabanaysaa xagga dhismaha meelihii ugu baahnaa ciidanka oo saldhigyada u noqon lahaa markaan xaruntaan fiirino oo ay ka mid tahay meesha hadda hangarkii diyaaradaha ee lagu qabanayay shirka kandamara lagu qaban doono iyo baarkinka diyauradaha lagu dhistay la dhigo intaba waxaa weeye waxyaaba uu ciidanka hadda samaystay xafiisyadan hadda aan joogno kuwii kalood hore usoo aragteen muxuu ahaa dayactirka qala iyo muxuu ahaa qalaabeynta bakhaaradii ciidanka u lahaa xafiisyadii ciidanka lahaa sharafta ciidanka waa soo noqonaysaa waxayna maraysaa meel aada u wanaagsan
okay taliinka ciidanka cirka soomaaliya markii la asaasayay magacaas ayuu watay laakiin xilli dhexe ayaa ciidanka waxaa loo kala duway ciidanka cirka iyo difaaca cirka waxaan jeclaan lahaa markaa maadaama aad ka mid tahay haddana aad tahay taliya ciidanka cirka horena aada uga meelahaan jirtay dadkii taariikh ahaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maanta la yidhaahdo waa eh, loogu tegayaa bal taariikh ahaan looga sheekayba eh, labadaas ciidan marka hore waa isku jireen iyo marka dambe qaabkay u kala baxeen
Ee, horta ciidanka cirka siaad hadda ka garanayso muxuu ahaa sanad buradiisa waa ciidankii ugu horeeyey oo qaybahan la isku yidhaha xoogga dalka ciidanka ugu da'weyn waayo ciidanka cirkaa ugu horeeyey ciidanka dhulkaa ku xigay ciidanka baddaa ku xigay ciidanka difaaca cirkaa ku xigay afartaas ciidan asagoo ah ayaa burburkii dhacay haddana ciidanka cirka ciidan ahaan buu u jiray markii lixdanka xorriyadda aanu qaadanayno haddaad aragto dekreetadii kowdii jula kowdii luuliyo kun sagaal boqol iyo lixdankii uu usixaahay allaha u naxariistay cabdullaahi ciise maxamuud waxaa ku taalla cutub ka tirsan ciidanka cirka oo dhaqaale ahaan hoos tegaaya ciidanka booliiska ayaa loo wareejiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ciidanka xoogga somaliland ee sergita nationale somaliland loo wareejiyey ayagoo dhaqaale ahaan hoos tegaya macnaa ma hoos tegaynin sergito laakiin maaliyadda budgetka bay u hayeen arrintaadii weydiiso ciidanka cirka iyo ciidanka difaaca cirka ah markii hore ciidanka cirka soomaaliyeeda la dhihi jiray ama aeronautica militare somaliland la dhihi jiray talyaaniga ama ribarto aviazione la dhihi jiray marba magac buu soo maray guutada diyaaradaha la dhihi jiray marka markii ciidanka difaaca cirka qaar ka mid ah oo ah raadarada qeybta raadarada weligood waxay ka tirsanaayeen ciidanka cirka weligood markii laga soo tago toddobaatan iyo lixdii markii la dhisay ciidanka difaaca cirka markaabaa ciidanka difaaca cirka oo la aas-aasay markaa ayaa raadaradii loo wareejiyey difaaca cirka haddana hadda markii dowladdii dhacday ee, dowladdii u horreysay oo soo noqotay cabdiqaasim salaad xasan ayaa haddana waxaa la dhisay laga loo- la magacaabay ciidanka cirka iyo difaaca cirka iyadoo sidii ah ayuu taliyihii iga horreeyey labadii taliyo hadda iga horreeyey burburkaa kadib ee, gaashaanle sare nuur cilmi cadaawe iyo sareeye gaas ee, ee, saleebaan qabbi saleebaan qabbi saleebaan labadaba waxay ku shaqaynayaan taliyaha ciidanka cirka iyo ciidan iyo difaaca cirka laakiin aniga markii lay magacaabay aniga dekreetadayda waxay ku soo baxday taliyaha ciidanka cirka dekreetadii baan kusoo baxday ciidankiina wuxuu iskugu jiray difaaca cirka iyo cirka marka mar haddii dekreetadii ku soo baxday taliyaha ciidanka cirka anigu ma jirin sabab aan ciidan difaaca cirka ugu dheganaado sidaa daraaddeed ciidanka difaaca cirka qayb ka mid ah oo qaybtii madaafiicda ah ayaa waxaan u celiyey ciidanka dhulka ciidanka qaybtii raadaradana waxay ku hartay ciidanka cirka sidaasuu marka hadda ciidanka cirka soomaaliyeed u yahay uusan magacii difaac cirka uma wato sababtana waxaa weeye dekreetadan aniga ku magacaabanahay ayaa waxay tahay taliyaha ciidanka cirka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya saasaa ku qoran
okay eh, taliya markaan dib ugu fiirino soomaaliya ciidankeeda cirka wuxuu ka mid ahaa ciidamada eh, bariga africa ama qaalida africa tayo ahaan iyo tababar ahaan iyo qalab ahaan ciidamada ugu horeeyo toddoba iyo labaatan sano kadib ilaa iminka intii eh, kabashadan lagu jiro ciidanka cirka ma jiraan eh, dhalinyaro loo diyaarinayo ama tababaro dibadda ha loo qaado ama tababaro gudaha loo sameeyo intay doonana ha ahaato dhalinyaro loo diyaariyay bal in mustaqbalka aas-aas ay u noqdaan ama budbud ay u noqdaan eh, ciidanka cirka Ah, waa jiraan dhallinyaro loo diyaargareeyey wadanka gudihiisa kuwa lagu tababaray waxaan dableyda ka ahayn ma jiraan waayo wadankii ma laha fa- wax alla wixii qalabka wax lagu tababari lahay ma jiro dadkii aqoonta lahaay wax dhintay iyo wax ka cararay wey laakiin dibadda dad loo diraa jiray oo yar haddana nasiib daro nin alla ninkii la dira ma soo noqonayo inta badan ama markuu dalka yimaado wuu ka tegayaa ciidanka ama markuu xagga taga wuu ka tegayaa laakiin qaar ka haray oo qaarna soo noqdeen qaarna ay dibadda jiraan waa jiraan laakiin waa tiro yar oo aan runtii u qalmin ciidanka cirka waqti waa hadda joogo
marka waa maxay marka hadiiba dhalinyaradii la reer ciidankii lagu asaaso ay sidaa noqonayaan waa maxay qorshaha kale marka idiin yaalla si ciidanka ile ciidanku waxaa lagu xisban yahay in dib loo soo kabo hadday noqon lahayd duuliyaashii hadday noqon lahayd qaybtii farsamada ay horta waxaa jira laba sababoodaa jirta sababaha jira waxaa ka mid ah ciidanka magac ahaan waa u ciidan laakiin khasmi ahaan run ahaan tixgelintii ciidan ma haysto allaha u naxariisto sareeye guud tacliimataan xaashi ninka karti badnaa ama ka geesinimoba ka geesisanaa oo ciidankan inta yimaada taliya ka noqonayo ma jiro ka geesisanaa ama ka karti badnaa ama ka dadaal badnaa isagana asoo ciil qaba buu ku dhintay habka loola dhaqmaayo ciidanka daraadis taliyihii ku xigay wuxuu ahaa nin aqoontiisu aada u sarrayso soomaalinimadiisa aada u sarrayso isagana waa nool yahay hadda waa safiir laakiin haddana isagoo ciil qaba buu ka tegay ciidanka adduunka taariikhda ciidamada waxaa jira nidaam ciidan baa jira oo dhisan oo international ah ciidan ciidan ma hoos tago laakiin ciidan taliya hoos taga waxyaabaha dhallinyarada ay u fakanayaan waa laba sababood qaar waxay doonayaan markii ayagoo ciidanka cirka soo bartay inay ka tagaan oo ciidanka dhulka aadaan sababto waxaa waaye ciidanka dhulka ka sarreeya ciidanka cirka meeshay laba ciidanoo siman ahaan lahaayeen ninkaan marka ma doonayo inuu ciidan ciidan kale xukumo uu hoos tago marka nin kastao ku yimaado wuxuu kuleeyahay war aniga ciidanka ii bedel waa tixgelin la-aan haysata waay oo ka haysata madaxda ka taliya ka noqota ciidankan oo dhan oo aan u naxa aan u mataqaanaa aan ciidankii qaab dhismeedkiisii sida taa adduunka ka qoran in loo raacin qaarna waxay ogyihiin duruufaha dhulkan ka jira marka markay xagga tagaan uma soo bareerayaan inay kusoo noqdaan waayo waxay ogyihiin duruufaha dadkii ay ka tageen haysta dhaqaalaha tixgelinta muxuu ahaa dhibaatada jirtay ogyihiin laakiin kuwaas waxaan leeyahay waa nasiib daro sababta waxaa weeye adigu dalkan dalaan ahayn ma lihid dal shisheeye joogna waa dareenku joog bay soomaalideed tiraa markaad ka tagtidna kuwii hadda ka soo noqday nolol fiican yaysan haysan laakiin waa joogaan oo sharaf bay ku joogaan laakiin kuwii tagay markay u bataan baabuur bay dhaqaan dariiqyaday taagan yihiin aqoonna ma baran marka in tagtayna waa jirtaa inta waxbaratana waa in dalkooda iyo dadkooda jecel marka waxaa waaye annagu kama daalayno in la diro dhallinyaro laakiin waxaanu raadinaynaa meelihii ku habboonaa oo loo diri lahaa meelihii ku habboonaa oo loo diri lahaa markaad hesho heshiis aad laba dowladood hadday wada galaan bilateral agreement ama laba dowladood galaan heshiiskaasaa wax lagu diraa annaguna weli heshiisyadaasaa wax naga dhiman yihiin laakiin waxaan rajaynaa dowladdii horena dadaal waa gashay aad baa loogu dadaalay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo wasiiradii soo maray iyo runtii dadaal badan baa la galay waxna waa hirgeleen waxna ma hirgelin hadda haddana xukuumad cusub baa timid madaxweyne cusub baa yimid waxaan rajaynaynaa in dhiiggaas lasii dhaqaajiyo oo la helo meelo badan oo dadka lagu tababaro